بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى waxau mualifku yidhi alأsl الثاني macrifaة diin الإسlاm bاlأdilة whuwa الاsتiسlاm لlah bالتwxيid واlانqiyad lah bالطاacة واlbarاءaة min الshirk وأhlih waxau mualifku yidhi raximah الlah asalkii hore waynu soo maray oo macrifaة اlcabdi rabah addoonku inuu rabbigii aqoonsado waynu soo maray iyo waxyaabuhu ku aqoonsanayey marka asalkii labaad oo ah macrifatu diini lislaam addoonku inuu diintii islaamka aqoon iyo cilmi u yeesho ayaynu maraynaa caawa waxa uu sheekhu yidhi markaa alaslu athaani asalkii labaad ee usuushii saddexda ahayd ka mid aha waxa weeye macrifatu diini lislaami diinta islaamka garashadeeda in la barto biladillati adiladeedana lagu barto adiladuna ta kitaabka iyo sunnada laga soo qaadanayo halkaa waxaynu tilmaannay yacni qofka diintiisa iyo islaamnimadiisu inaanay noqon bawsi iyo dhegaysi dhagood un dhagahunu ku qaato iyo taqliid ku dayasho ciduunu kaga dayanayo laakiin diintiisu inay noqoto diin daliil ku dhisan oo ilaahay siduu u caabudayo salaadiisu waxay kaga ansaxayso waxay kaga burayso soomkiisa acmaashiisa kale inuu cilmi u yeesho oo biladilla dee camal kastood samaynaysa iyo cibaado kasta daliil bay ku qatontaa kitaab iyo sunna qaala allahu qaala rasuuluh aayaadkii qur'aanka iyo axaadiistii nabiga sala allahu alayhi wasalam taa markaa waa inaad barato alaslu thaani asalkii labaad macrifatu diini lislaam diinta islaamka barashadeedii weeyi biladilla adiladiina lagu barto oo diintii islaamka inaad daliilkeeda ku baratood ku aqoonsato wahwa islaamkaasi diinulislaamkaasi alistislaamu lilaah ilaahay oo laysu dhiibo oo loo hogaansamaa laydhaah bitawxiidi tawxiid laysugu dhiibo keliyeynta aad ilaahay keliyeynayso eed cibaadadiisa u badhaxtirayso ee cid kale aanad ku lamaanaynayn iyo walinqiyaadu hogaansan baa la yidhaha lahu ilaahay loo hogaansamo oo biaacati aacadiisa loogu hogaansamo iyo cibaadada oo wuxuu ku farayna lala yimaado wuxuu kuu diidayna laga tago iyo walbaraa'atu inaad beri ka noqoto weeyi min ashirki shirkigii aad beri ka noqoto iyo wa ahlihi ehelkiisiiba oo adoo ilaahay tawxiidkii u qiray oo aacadii u hogaansamay oo cibaadaysanaya haddana haddaad shirkigii iyo mushrikiintii aad soo dhawaysato ood jeclaato ood saxba u aragto ama inaanu farqiba udhaxayn waxa weeyaan muslimiinta iyo kuwaas waxa waxay noqonaysaa inaan islaamnimadaadi iyo tawxiidkaagii aanu ahayn kii saxda ahaa idan islaam islaamkii saddexdaa tiir ayuu ku taagan yihi o inaad ilaahay tawxiid ugu hogaansato oo aad ilaahay ku keliyeyso cibaadadiisa aada u samaynayso iyo acmaasha saalixa ah cid kale aanad ku lamaanayn waxaa soo hoosgeliya tawxiid arububiya ilaahay afcaashiisii loo keli yeelo inuu isagu keligii wax abuuro wax arzaaqo wax nooleeyo wax dilo waa tawxiid arububiya tawxiid alasmaai wasifaat ayaa soo gelaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu naftiisa ku magacaabay ama nabigiisa muxamedi sala allahu alayhi wasalam uu ku magacaabay aada ku magacowdo wuxuu ilaahay naftiisa ku tilmaamay ama rasuulkiisa uu ku tilmaamay aada ku tilmaanto adoon cidna ku shabahayn oon qaabaynayn oon tamhiil iyo tusaale usoo qaadanayn waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sifaatkiisa laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir wax lamida oo lagu masalaa ma jiro marka kow rugniga koobaadee islaamnimadaadu ay ku taagan tahay waa inaad ilaahay tawxiid ugu hogaansantood isugu dhiibto muwaxid dhaba aada noqoto laba markaa tawxiidkaa alla u qirto daacadiisana waa inaad u hogaansanto oo waajibaadka layna saaray aada la timaado nawaahida laynoo diidayna aada ka tagto tiirka saddexaad waxa weeyi inaad shirkiga iyo gaalada iyo kufriga iyo cidda ehelka u ee gaalada iyo mushrikiinta ah inaad beri ka noqoto oo wax xidhiidhi aanuu idin dhex marin iyo muwaalaad iyo maxabo iyo kalgacal yacni looma jeedo xidhiidhka xidhiidhka adduunyo gaalada iyo muslimiinta mucaamalaad adduunyo way dhex mari karaa laakiin waxaa laga hadlayaa yani muwaalaad caqiide ahaan inaad u xidhiidhiso u jeclaato waxay ku sugan yihiin sax inay yihiin aad u qaadato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waaladiina macah id qaaluu liqowmihim inaa bura'aau minkum wamima tacbuduuna min duuni illah kafarna bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa abada xataa tu'minuu billahi waxdah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay fii hadihi alaaya oo uu yidhi qad kaanat lakum uswatun xasana fii ibraahiima waaladiina macah waxaa kudayasho wanaagsani idinku sugnaatay nebi ibraahim iyo kuwii raacay ee rumeeyey tusaale wanaagsan oo lagaga daydo ayaa idinku sugnaaday oo waa maxay tusaalaha lagaga dayanayaa nebi ibraahim iyo atbaacdiisii waa tan id qaaluu liqowmihim markay ku yidhaahdeen qoomkoodi iyo reetolkood waa nebi ibraahim iyo atbaacdiisiiye innaa bura'aau minkum qoomkoodii mushrikiinta ah markay ku yidhaahdeen beri baanu idinka nahay idinka iyo wa mima tacbuduuna min duuni illah idinka iyo ilaahay sokadii waxaad caabudaysaanba beri baanu idinka nahay markay ku yidhaahdeen ee ay weliba u raaciyeen kafarnaa bikum waanu idinka gaalownay idinkoo waanu idin diidnay oo camalkiina iyo xumaantiina waanu ka kufrinay wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaau abada oo ay yidhaahdeen waxaa dhexdeennana ka daahir oo ka muuqda annaka iyo idinka colaad iyo cadho iyo nacaybsho ayaa inoo dhexeeya weligeenba ilaa goorma goormay colaadaasi iyo cadaawaddaasi dhammaanaysaa xataa tu'minuu billaahi waxdah ilaa ilaahay keligii aad rumaysaan macnaha nebi ibraahim iyo intii rumaysay waxay qoomkoodii gaalada ahaa ku yidhaahdeen in alla intaad ilaahay ka rumaynaysaan col daahiy go-ay baynu nahay wax inoo dhexeeyaana ma jiro idinma jeclin ee waanu idin necabnaho waa idin fogeynay markaa gaalka waxa waajib kugu ah inaad gaalka iyo camalkiisaba sidaa beri uga noqoto ilaa isagoo ilaahay rumeeye mooyaane laakiin inta uu gaalka yahay inta uu mushriga yahay wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaau abada yacni gaal iyo muslim maxabo iyo kalgacal uma dhexeeyo xataa waxoogaa mawadaan hadday gaaladu muslimiinta u muujiyaan waa markay danahooda ka fushanayaanee dan gaara ay ka leeyihiin laakiin waxa weeyaan inay dhab ahaan u jecel yihiin waa midaan dhacayn waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala allaha abuuray ee gaalka iyo islaamkaba abuuray cid uga xogogaalsan oo uga cilmi badani ma jirto alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir ilaaha khalqee abuuray miyaanu isagu u cilmi badnayn maye waa u cilmi badan yihi walaa yunabi'uka milu khabiir ilaahay siduu xogogaalugu yuhu ugu cilmi badan yahe uu kuugu warramayana cid warbixintaasoo kale ku siin kartaa oon allah haynima jirto waayo huwa khaaliquhum isagaa abuuro og ilaahay markaa waxa uu tilmaamay inay gaaladu col la yihiin mu'miniinta iyo ahluliimaanka bal weliba ilaahay wuxuu tilmaamay markuu cadaawadoodii sheegay wamaa tukfii suduuruhum akbar weliba laabta cadaawadday ku qarsanayaan ay islaamki iyo ehelkiisa u hayaan ayaa ka weyn inta afkooda ka muuqatay qalbigooda inta ku qarsoon baa ka weyn idan qofka muuminka ah yacni diin ahaan iyo caqiide ahaan gaalo iyo camalkeed waa inuu nucuu beri ka noqdo marka isagoo baraa'adaa qalbiga qaba yacni had iyo jeer dadku waxay isku khaldaan mucaamalaadka dunyawiga ah iyo baraa'ada waajibka ah macnaha adduunye ahaan waa mucaamalo wayna dhex mari kartaa oo waxa weeyaan waa loo shaqayn karaa way kuu shaqayn karaan arrimo adduunya way idin dhex mari karaan ganacsi tijaara wax la mid ah tacliim maadiya way idin dhex mari kartaa laakiin waxaa loo jeedaa adoo adduunye ahaan kula mucaamaloonaya gaalka ayaad hadda qalbiga ka necab tahay labadaa kala fahm adoo gaalka ilaahay dartii u necab kufrigiisa iyo gaalnimadiisa ayaa arrimo adduunya idin dhex mari kartaa laakiin marnaba qalbiga kama jeclid oo mucaamalada adduunyada idin dhex martay macnaheedu maaha inaad raalli ka noqotood jecesha adoo necab oon raalli ka ahayn ayaa shaqo adduunya idin dhex mari kartaa markaa ta ilaahay uu tilmaamaya kitaabkiiyo sunnada ku sugani waxa weeye horta caqiide ahaan iyo qalbi ahaan gaalnimo iyo ehelkeed inaad u nacdo ood beri uga noqoto taas wey waa inaad ictiqaaddo taas waxa uu sheekhu yidhi markaa wahuwa islaamkii alaau maraatiba darajooyin ama martabado saddexa weeye islaamki waa saddex martabo ama waa saddex darajo oo kala sarreeya alislaamu islaamnimadii oo darajatu lislaam waliimaan iimaankii iyo walixsaanu ixsaankii wa kullu martabatin darajo kastana laha waxay leedahay arkaanun tiirar ay ku taagantahy islaamkii iyo iimaankii iyo ixsaankii mid walba tiirar uu ku taagan yahuu leeyahay oo maraatibu diin athalaatha baa la yidhaha waa saddexda martabadood ee diinteennu u qaybsanto waxaanay ku taagan tahay labaiyo toban rukni oo mid walba uu sheegi doono sheekhu islaamka oo shan tiir ku taagan iimaanka oo lix ku taagan ixsaanka oo mid ku taagan labaiyo tobankaas haddaba wuxuu yidhi fa arkaanulislaami islaamkii buu soo hormariyey tiirashii islaamku khamsatun shan weeyi tiirashii islaamku shan weeyi wuu ku taagnaa shahaadatu an laa ilaaha ila allah tiirka koobaad waa in la qiro ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane wa anna muxammadan rasuulullah nebi muxamedna rasuulkii ilaahay ummadda usoo diray inuu yahay inaad qirto qiristaasi waxay keensanaysaa waa aliqraar maca alcilmi bihi wa ictiqaadi sixatihi wa hubuutih yacni waxaanaad ku warramayso inaad qirto ood cilmi u yeelato ood qalbigana ka caqiidayso ood ka gunudo oo adoon waxa weeyaan shahaadadii ku ansixi mayso haddaanad ku dhawaaqin horta waa inaad ku dhawaaqdo haddaad iska aamusto ka ansixi mayso waxaad ku dhawaaqday qalbigana waa inaad ku gunudo ood ka ictiqaaday cilmiyanna waa inaad u og tahay oo aad waxa weeyaan garanayso waxaad ictiqaadeed ku dhawaaqayso marka taasay keensanaysaa alikhbaaru bishay can cilmin bihi maca ictiqaadi sixatihi wa hubuutihi iyo wa iqaamu salaa salaada oogideedii weeyi iyo wa itaau zakaa zakada bixinteedii iyo wa sawmu ramadaana bisha ramadaan soonkeedii weeyi iyo wa xaju bayt illaah ilaahay beytkiisa xajkii loo xajeeyey loo qastayey beytkii alle alxaraami ee xurmada lahaa ilaahay beytkiisa xurmada iyo karaamada leh xajka loo xajayo shantaa tiir ayaa islaamkii ku taagan yahay oo dee acmaashii jawaarixdee daahirka ahayd ayaa islaamkii lagu fasiray iimaankana waxaa lagu fasiri doonaa dee acmaasha ictiqaadiga ee baatinka ee qarsoon waana halkay culimmadu ka yidhaahdaan islaamkii iimaanku ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca markay kulmaan way kala tagaan oo macnaha islaamkana acmaasha daahirka ee acmaalujawaarixa lagu xambaaraa sida xadiidka waxa weeyaan xadiidkii ibnu cumar ku cad waxa weeyaan iimaankana acmaasha ictiqaadiga ee baatinka ah ayaa lagu xambaaraa waa arkaan liimaan asita waa markay kulmaan sida xadiisu cumar laakiin marka ay aanay kulmin ee mid walba gaarkiisa loo sheego way isu yimaadaan oo mid walba wuxuu koobsadaa macnihii ka kale oo islaamkuu keliya haddii la sheego macnihii iimaankuna waa soo hosgelaya iimaankuu keliya haddii la sheego macnihii islaamkuna waa soo hosgelaya in marka yani riwaayaadka ku soo arooray arkaan lislaam qaar xajkaa ka horeeya soomka oo waxa weeyaan waxaju bayt illaahi alxaraam wa sawmu ramadaan qaarna soomkaa horeeya wa sawmu ramadaan waxaju lbeyt laakiin riwaayada taqdiimu alxaji cala asawm hiya almuttafaqu calayha yacni riwaayada xajka ka soo hormarinaysa soomku waata ay bukhaari iyo muslim isku waafaqsan yihiin laakiin riwaayada soo hormarinaysa waxa weeyaan soomka ee xajka ka soo hormarinaysa waa cinda muslim waa riwaayada muslim laakiin ta muttafaqi xajka waa ta ka soo horreysiinaysa soomka arkaan lislaam waxaa ku kulansan cibaadaadka noocyadoodii kala duwanaa alcibaada albadaniya cibaadadii jirka laga qabanayey sida salaada iyo soomka alcibaada almaaliya cibaadadii maalka ka waajibaysay xoolahaaga waa zakadii iyo alcibaadatu lmurakaba minhuma cibaadada labadoodaba ka koobanoo jidhkii iyo maalkiiba koobsanaysa ay ku kulmayaan oo waa xajka oo jidhkiina waad ka gudanaysaa oo waa la daalayaa oo waa la socdaa oo sacyi baa lagu jiraa maalkii iyo xoolihiina way baxayaan oo xajku xooggii iyo xoolihiiba u israacinaya arkaanulislaamka waxa weeyi islaamku haddii la waayo shahaadateynka horta guud ahaan haddii la wada waayo arkaanu lislaami alkhamsa qofka islaamkii waa ka zuulayaa hadda islaam u sugnaan maayo haddaanu laa taw shahaadataynkii walaa salaadii walaa soomkii walaa zakadii walaa xajkii shantiiba hadduu ka wada tago islaam uma taagna dee tiirashii uu ku taagnaaba wuu ka tegey haddii uu rukniga hore shahaadateynka ka tagana islaam uma taagna iyadana oo islaam ma aha oo islaamkii dee waa ka zuulaya haddaanu shahaadateynka la iman salaada inuu ka tagana hadduu shahaadateynka la yimaado khilaaf baa ku jira oo ahlu sunnuhu laba qowl bay ku leeyihiin salaada bacdu ahli sunna salaada qofka ka taga way ku takfiiriyaan iyagoo daliishanaya axaadiista tilmaamaysa alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafar iyo waxa weeyaan bayna arajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa axaadiis saxiixa kusoo aroortay qofka salaadii ka taga inuu ku gaaloobaya culimada ahlu sunnaha qaarkoodna waxay qabaan inaanu salaada ka tegisteeda ku gaaloobayne uu noqonaya faasiq milli ah macnaha faasiqa milliga ah milladii wuu ku jiraayo kamuu bixin laakiin faasiq buu ayuu noqday oo ilaahay taacadiisa waa ka baxay marka waa qofdii la yimid kabiira min kabaa'ir dunuub laakiin xeradii islaamka ku jira farqiga udhexeeyaana waxa weeye marna axkaamtii islaamka ku dareerayso lagu dabaqaya markuu faasiqa yahay hadday aaskiisii tahay janaasadiisii tahay maydhidiisii tahay axkaam lmuslimiin baa dee ku dareeraysa laakiin haddii la takfiiriyo axkaam lkufaar baa ku dareeraysa oo dee la maydhi maayo lagu tukan maayo xabaalaha muslimiinta la geyn maayo wuxuu gowraco la cuni maayo axkaamtii gaalada dee ku dareeraysa marka calaa kullin waa laba qowl ayay waxa weeyaan ahlu sunnuhu isugu khilaafsan yihin salaada khilaaf baa ku jira marka qolo walbana adila haysataa laakiin arkaanta kale ee zakadii iyo xajkii iyo arkaanta kale soo hadhay waxa weeye ka tegista laga tago haddaanu dafirin ku gaaloobi maayo ka tegista uu arkaanta kale soo hadhay ka tago qofkii haddaan juxuud iyo dafiraadi la socon ku gaaloobi maayo laakiin hadduu dafiro wuu ku gaaloobaya zakaba ma jirto hadduu yidha diido wuu ku gaaloobaya laakiin isagoo aaminsan oo rumaysan hadduu bixin waayo waa faasiqa ku gaaloobi maayo xajkiiba hadduu dafiro wuu ku gaaloobaya laakiin isagoo aaminsan oo rumaysan hadduu ka tago ku gaaloobi maayo de waa faasiq isagoo de karayo awoodu leh marka shahaadateynka iyada waa laysku raacsan yahay hadduu ka tago inuu kaafir yahay laakiin salaada laba qowl baa ku jira inta ka soo hadhayna juxuud haddaanu la socon ku gaaloobi maayo waxa uhi sheekhu markaa fadaliilu shahaadati shahaadadaas uu qofku qiraayo tawxiidka alleh daliilkeedu qowluhu tacaala hadalku alla yidhiba weeyaan korreeye shahid allahu anahu laa ilaaha ilaa hu waalmalaa'ikatu wa ululcilm qa'ima bilqis laa ilaaha ilaa huwa alcasiizu alxakiim waxa u daliila buu yidhi shahaadada qowlkii alla uu yidhi shahid allah ilaahay wuxuu ka markhaati kacay anahu ay ana alamra washa'na inuu arrinka iyo xaalku yahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa huwa isaga mooye shahid allah ilaahay wuxuu ka markhaati kacay wakafaa billahi shahiida hadda maragyo markhaatiba allah inoogu filaa subxaanahu wa tacaala laakiin ilaahay markuu naftiisa waxdaaniyadiiyo tawxiidka uga markhaati kacay ayaa waxa uu markhaati gashaday makhluuqaadkiisana kuwii ugu darajada sarreeyey oo malaa'igtu ugu horayso oo culimmadii ambiyada dhaxashina ku xigto marka wuxuu yidhi rabbi shahid allah marka arrintaasi waxay daliil u tahay waxa laga markhaati kacayaa weynida uu wen yahay iyo siduu culus yahay wax saalan inaanu ahayn ilaahay baa markhaatigii furay markaasuu markhaati gashaday makhluuqaadkiisa kuwii ugu darajada sarreeyeyna oo malaa'igtii iyo culimmadii ah marka waxaa loo markhaati kacayaa wax weyna oo tawxiidka alla ah shahid allah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka markhaati kacay anahu ana alamra washaana inuu arrinku yahay laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa huwa isaga mooye tawxiidkiisaa ilaahay isagaa naftiisa uga markhaati kacay waalmalaa'ikatu malaa'igta rabbi ee sharafta iyo karaamada lehina waa ka markhaati kaceen wa ululcilm kuwa cilmiga u saaxiibkae cilmiga la siiyey waa culimmadii shareecada xambaarsanayd ee ambiyada dhaxashae kuwaasina waa ka markhaati kaceen qaa'iman xaal uu yahay rabbi kii ku taagan bilqist cadaalad kii ku taagan xaal uu yahay oo afcaashiisa iyo axkaamtiisu ay tahay mid cadaalad ku dhisan oon cidna dulmiyeyn yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu waxaa ilaahay xadiisulqudsigaa ku lahaa addoommahaygiiow dulmiga naftayda waan ka xarimay idinkana waan idinka xarimay haysdulmiina marka ilaahay cadaalad ayuu ku sifaysan yahay ay lam yazal muttasifan bilqisti fii afcaalihi wa tadbiirihi bayna cibaadih ilaahay kama zuulin marnaba mid ku sifaysan cadaalad afcaashiisa iyo wuxuu qabanayo ama xukumayuu samaynayo iyo siduu addoommadiisa u kala maamulayo iyo kownka cadaalad baa alla ku sifaysan yahy oo uu ku taagan yahay laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma ahaaninoo ma jira ilaa huwa isaga mooye allaha alcasiizu ee haalibkae cid walba isagu muquuniye ka adag allaha alxakiimu aan khaldamin ee waxa weeyaan shay walba meeshiisa ku habboon dhiga aayadda waxaa kaloo sharaf iyo fadli iyo karaamo weyni ugu sugan tahay ragga culimada ah ee cilmigooda ku camal fala waayo sharaf waxa ugu filan ninka cilmigii ambiyada xambaaray in markhaatigiisa markhaatigii malaa'igta lagu xidhiidhiyey waalmalaa'ikatu wa ululcilm halkaa ragga la geliyey waa rag derajo sare leh ee malaa'igta lala xidhiidhiyey waana qof kastoo caalima oo shariicadii rabbi uu soo dejiye xambaaray kuna camal falay dadkana baray oo ugu yeedhay wa macnaaha shahaadada marka daliilkeedii waa kuu sheegay sheekhu oo dee shahid allahu anahu laa ilaaha illaa hu aayaddaasa u daliila wa macnaaha shahaadadan laa ilaaha ila allah macnaheedu waxa weeye laa macbuuda mid lagu caabudaa bixaqin xaq lagu caabudaa ma ahaanin ila allahu alla mooye mid xaq lagu caabudaa ma ahaanin oo ma jiro ilaahay mooye subxaanah waxaa loogu qayday laa macbuuda bixaqin waayo in badanoo baatil lagu caabudaa jirta oo haddaad tidhahdo laa macbuuda ila allah waa tafsiir baatilah mid la caabudaaba ma jira ilaahay mooye haddaad tidhahdo waa khalad waayo wax fara badan ayaa adduunka lagu caabudaa qaar baa xoolaha caabuda qaar baa looda caabuda qaar baa cadeedda caabuda qaar baa asnaam caabuda wax badan baa adduunka lagu caabudaa marka yacni waa inaad tidhaahdaa laa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jira ila allahu alla mooye oo macnaha wax alla waxa ilaahay ka soo hadhay cibaadada la caabudaa waa baatila xaq maaha waa gardarro laakiin cibaadada garta iyo xaqa ku taagani waa ta ilaahay la caabudayo waxaana u daliila hadalkuu rabbi yidhi dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil wa ana allaha huwa alcaliyu lkabiir dalika biana allaha huwa alxaq ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga unbaa keligii xaq ah oo ka xaq lagu caabudo ah wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil laakiin waxa ay ilaahay sokadii caabudayaan baatil baa lagu caabudayaan walidalika kelimada laa ilaaha ila allah waa khalad in lagu macneeyo laa khaaliqa ila allah laa raasiqa ila allah laa yani mudabira ila allah yani waxa weeyaan tafsiirka saxdii laa macbuuda bixaq waayo ilaahay un inuu wax abuuro oo wax arsaaqo oo koonka u maamulo dee mushrikiintii horeba marka la weydiiyo way qirayeen walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalard layaquuluna allah waana tawxiidkaasi tawxiid rububiya markaa tawxiidka rabbinimada ee rububiyada way qirsanaayeen laakiin ta loogu taag waayey ku gaaloobeene shirkiga ay ugu dhaceen tawxiid luluhiya buu ahaayo cibaadada in loo badhax tiro idan laa ilaaha ila allahuna waxay tilmaamaysaa cibaadada ilaahay keligii in loo badhax tirayo marka waa macnaaha kelimadan macnaheedu waxa weeye laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma ahaanin ila allahu alla mooye oo alla cid aan ahayn haddii la caabudo baatil baa lagu caabuday iyo gardarro ilaahay unbaa ka keligii xaq lagu caabudo marka laa ilaaha waxaad odhanaysaa naafiyan xaal a tahay kii diidaya ee anfinaya jamiica maa yucbadu wax alla waxa la caabudo min duuni illahi ilaahay sokadii laa ilaaha waxaad ku diidaysaa wax alla waxa ilaahay sokadii la caabudo ila allaahuna waxaad odhanaysaa muhbitan xaal a tahay kii u sugaya alcibaadata cibaadada lilaahi alle waxdahu keligii oo laa ilaaha ilaahay hayrkii bay cibaadada u diidaysaa ila allaahu ilaahay keligii bay cibaadada u sugaysaa waa labada tiire laa ilaha ila lah ay ku taagantahay annafyu wاlihbaat nafyu اlcibaadati can kuli ma siwa allah wa ihbaat اlcibaadati lilahi waxdah laa shariika lahu ilaahay wax la wadaagaa uma sugnaanin fii cibaadatihi cibaadadiisa ilaahay cibaadadiisa cidi lama wadaagto oo isagunbaa xaqu leh kamaa annahu laa shariika lahu sidaanay ilaahay cidina ula wadaagin fii mulkihi lahaanshihiisa iyo boqortinimadiisa iyo maamulkiisa kownka kamaa annahu laa shariika lahu fii mulkihi waxaa la yidhaha waa min baabi laazim fayalzamu min alrububiyati aluluhiya waa min baabi laazim oo yacni waxaa ka laazimaysa rububiyada uluuhiyadii baa ka laazimaysa oo ilaahay sow ma qirsanid inuu isagu kacirka abuuray ee dhulka abuuray ee badaha iyo buuraha iyo inta u dhaxaysa kownkaasoo dhan ka abuuree maamulee u taliya ee isagu iska mulkisanay alle inuu yahay sow ma qirsanid waxaa taa ka laazimaysa haddaba ilaaha waxaa abuuray cibaadadaadiina isagaa xaqu leh oo waa gardarro inaad tidhahda ka waxaasoo dhan abuuray waa alle oo cid kale lamay abuurin haddana cid kalean cibaadada ka siinaya ama la wadaajinaya ma aha garab waxa weeye ka waxaasoo dhan abuuray cibaadadiina isagunbaa iska leh oo sida aan kownkaa iyo abuuristiisa cidi ula wadaagin ayaan cibaadadana cidi ula wadaagin labadu sidaasay u kala laazimayaan wa tafsiiruhaa kelimadan shahaadada tafsiirkeeda alladii tafsiirkaasoo yuwadixuhaa caddaynaya qawluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan korreeye waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qawmihi inanii baraa'un mima tacbuduun ila aladii fataranii fainahu sayahdiin wajacalaha kalimatan baaqiyatan fii caqibihi lacallahum yarjicuun waxaa alla u yidhi subxaanah wadkur xus nebi allow dadkana u sheeg id qaala ibraahiim wakhtigii nebi ibraahim uu ku yidhi liabiihi aabbihii aazar uu ku yidhi iyo wa qowmihii reetolkii uu ku yidhi inanii anigu haddaan ibraahiim ahay baraa'un waxaan beri ka ahay oonan shaqo ku lahayn mima tacbuduun waxaad caabudaysaan ilaahay sokadii ila aladii fataranii allahay abuuray mooye oo macnaha rabbigaay abuuray ayuun baan cibaadadiisa ogolahay maxaa yeelay fainahu allahay abuuray sayahdiini isagaa xaqa iyo tawxiidka igu hanuunin wajacala waxaanu ka yeelay marka ibraahim haa kelimadaa tawxiidkee qoomkiisa ugu baaqay wuxuu ka dhigay kelimatan kelmad buu ka dhigay kelmaddaasoo baaqiyatan ku hadhay fii caqibihi tafiirtiisii dambe oo ilaa ubadkiisiiyo inamadiisa ay kala dhaxleen waa kelimada tawxiidka eh muxuu kelimada dhexdooda baaqi uga yeelay ay ku kala dhaxlaan lacallahum yarjicuun si ay ugu soo noqdaan kelimadaa waxa weeyaan iyo tawxiidka oo shirkiga ay uga soo laabtaan qoomkiisu hadihi alaaya waxay fasiraysaa laa ilaaha ila allahu waxaanay u fasiraysaa inanii baraa'un mima tacbuduun maxay la macno tahay ya laa ilaaha axsanta ila aladii fataranii na maxay la macno tahay ila allahu axsanta macnaha waa sidaas laa ilaaha ila allahu oo laa ilaaha macnaheedu soo muu ahayn nafyu lcibaadati can kulli maa siwa allah wax alla waxa ilaahay ka soo hadhay cibaadada in loo diido dee waxaa taa ka turjumaysa inanii baraa'un mima tacbuduun wax alla waxaad caabudaysaan beri baan ka ahay waa laa ilaaha ila allaahuna soo meenaan odhan waa isbaatkii oo ihbaatu lcibaadati lilahi waxda in ilaahay keligii cibaadada loo sugo dee waxaa ka turjumaysa ila aladii fataranii rabbigay abuuray mooye weliba faair waa kii abuuray ibtidaa'an isagoon cidna kaga dayan calaa gayri mihaalin saabiq oo waxaa la yidhaha had iyo jeer fatara way ka xeel dheer tahay khalaqa oo khalqiga yacni macna taswiir wa taqdiir ayaaba ku dhacaa luqatan oo yacni meel baa laga dheegan karaa laakiin fatara waa aladii khalaqa yacni ibtidaa'an wa calaa gayri mihaalin saabiq isagoon meelna ka tix raacin cidna kaga dayan bilowgii hore allihii abuuray weeye faatiru samaawaati waalardi oo kale marka kelimada laa ilaaha ila allahu bay la macno tahay wadkur xus nebi allow id waagii qaala uu ku yidhi ibraahiimu nebi ibraahim liabiihi aabihi aazar iyo waqowmihi reetolkii inanii anigu baraa'un beri baan ka ahay mima tacbuduun ilahay sokadii waxaad caabudaysaan waa laa ilaaha ila aladii fataranii allihii abuuray mooye waa ila allahu fainahu sayahdiin waayo rabbi isagaa igu hanuunin xaqa وجعلها كلمة توحيدك وحكي لإبراهيم كلمة كلمة أختيس يؤبدكيس لهم يرجعون si ay tawxiidka xaggiisa ugu soo noqdaan oo shirkiga ay uga tagaan iyo wa qowluhu odhaahdii alla wuu yidhi ayaa u daliila kelimadaas oo fasiraysa qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay'a qul waxaad ku tidhaa nebi allow yaa ahla alkitaab kuwii kitaabka la siiyeyow waa nimankii yahuud iyo nasaara tacaalow u kaalaya ilaa kalimatin kelmad u kaalaya kelimadaasoo sawaa'in aynu u siman nahay oo u siman baynanaa annaga iyo wa baynakum idinka tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelimo u kaalaya kelimadaasoo sawaa'in u siman baynanaa annaka iyo wa baynakum idinka kelmad inoo siman oo aynaan kala xigin u kaalaya oo waa maxay kelimadaasi waa tan anlaa nacbuda ila allah inaynaan caabudin alla mooye axad kale oo walaa nushrika aynaan ku lamaanayn bihi alle shaya waxba shayan waxaa la yidhaha waa nakiratun fi siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum waa nakiro nafyi waxa weeyaan dhacday oo waxay faa'iideynaysaa cumuum waxbaba wax yar iyo wax weyntoona oo walaa yatakida aanu ka yeelan bacdunaa barhkeen bacdan barhka kale arbaaban rabbiyaal min duuni illaahi alla sokadii barhkeenna barhka kale aanu ka dhigan rabbiyo ilaahay sokadii oo barhkeenba barhka kale aanu u weynayn dee sida ilaahay subxaanahu watacaala loo weyneynayo aana u caabudin sida alle loo caabudayo oo yani xaqii ilaahay u lahaa aynu waxa weeyaan aynaan ayr ilahay hayrkiisiin haddaba waxa alla u yidhi fain tawallow hadday jeestaan oy kelimadaa qaadan waayaan tawxiidka faquluu waxaad ku tidhaahdaan haddaad muslimiintii iyo muwaxidiintii tihiin ishhaduu waxaad ka markhaati kacdaan markaa ogeysi siiya yaana idinku lugoyn fain tawallow hadday jeestaan oo tawxiidkaa qaadan waayaan faquluu waxaad ku tidhaahdaan nimanku ha ogaadaane ishhaduu ka markhaati ahaadoo ogaada biannaa muslimuun annaku ilaahay inaanu u hoggaansannay alle subxaanahu wa tacaala inaannu u hoggaansannay oo isaga keligii aanu cibaadada u badhax tirayno taa ogaada oonaan shirkigiinna iyo qurunkiinna shaqo kulahayn oonu beri ka nahay maarkas aayaddanna maxay caddaynaysaa macnihii laa ilaaha ila allah oo dee waxa weeyaan anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shaya waa macnaa laa ilaaha ila allah wa daliilu shahaadati ana muxammadan rasuulu llah nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam rasuulku ilaahay ummadda u soo diray inuu yahay qirista la qiraya daliilkeeduna waxa weeye qawluhu tacaala hadalkuu alla yidhi korreeye laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniin ra'uufu raxiim maxaa la yidhi jalla sha'nuh laqad jaa'akum ay la wallaahi allaamu muwata'atun lilqasam baa la yidhaha oo dhaar baa ku jirta yacni alla wuxuu yidhi laqad jaa'akum waxa idin yimid rasuulun rasuul baa idin yimid rasuulkaasoo min anfusikum nafihiina ka ahaaday yacni min anfusikum waxaa loo jeedaa ku jinsigiinna iyo qoladiinna iyo dadkaa idinka idinka mid ahoo aan meel fog idinkaga iman macnaha mid qariiboo meel idinka yimid ma aha waa mid idinka idinka mid ah oo ilaahay raxmaddiisa waxa ka mid ah hadduu nin qariiba usoo diri lahaa oonay afgaranaynba dee inay la tacaamulaan oo ay afkartaan oy wax ka qaataan baa ku adkaan lahaydba laakiin kay yaqaaneen ilaa yaraantiisii ee ay ku naanaysi jireen assaadiqu alamiin run badanihii aaminka ahaa waa nebi maxamede isagii baa loo diray marka laqad jaa'akum waxaa idin yimid baa alla yidhi rasuulun rasuul baa idin yimid rasuulkaasoo min anfusikum nafihiina ka ahaaday oo rasuul idinka idinka mid ah oo idinka dhexdiina ka dhashood garanaysaan asalkiisa iyo nasabkiinaba nasabkiisaba ayaa idin yimid rasuulkaasoo casiizun calayhi ay ku adag tahay maa canidtum waxaad ku dhibaato mudanaysaan oo idin naxariisanaya rasuulkaasoo xariisun ku dadaalaya calaykum ay calaa hidaayatikum hanuunkiina ku dadaalaya rasuulkaasoo bilmu'miniina mu'miniinta ra'uufun kii u tudhaya ah raxiimun ee u naxariisanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamay rasuulka uu soo diray oo taasi ay daliil u tahay risaaladiisa laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum ayaa rabbi waxa uu tiriyey sifaadka iyo tilmaamaha uu leeyahay oo raxmadda uu addoommada iyo waxa weeyaan ummaddiisa u naxariisanaya ah waayo nebigu raxiim buu ahaa raxmad badanoo yacni ummaddiisa cadaabka iyo cuquubada iyo dhibaatada la neceb raxmadda ilaahayna la jecel marka casiizun calayhi maa canitum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaad badan buu ku tilmaamay raxmadda nebiga sala allahu calayhi wasalam yani waxa weeyaan siduu ugu dadaali jiray hidaayadooda ilaa ilaahay ku yidhi falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat yani hadday hanuuni waayaan oo ku raaci waayaan naftaada ha ku dilin oo ha ku dhibaatayn xadiidkii nabigana waa garanaysaan xadiidu jaabir ee saxiixa ahaa waxa weeyaan mahalii wamahalukum kamahali rajulin istawqada naaran fajacalat ilfaraashu waddawaabu yaqacna fiiha wahuwa yadubuhuna daban faana aakhidun bixujazikum can innaar wa antum tatafallatuuna min yadii yani waxau nabigu lahaa aniga masalkayga tusaalahayga iyo idinku haddaa ummadaydii tihiin tusaale markaan usoo qaato waxaynu isku nahay uun sidii nin meel cidlaa adab weyn ka shiday dabadeed xaydhaweyntii iyo balanbaalistii iyo xasharaadkii aan waxba garanaynin ee iftiinka soo raacayey ay gudagaleen inay ku daataan ninkii dabka shidayna uu ka celinayo ilan garan maayaan xayawaankani dabkan inay ku gubanayaan wuxuu yidhi markaa anigu guntigaan idinsoo qabanayaa oo naartaan idinka celinayaa idinna waa iska kay dhufanaysaan oo dabkaa isku tuuraysaan sida xayawaanka iyo xasharaadka oo macnaha waxay ka dhigan tahay dee nebigu hanuunka iyo hidaayadu ummadda ugu baaqayo iyo kuwa amarkiisa diidaa yacni sida ay cadaab iyo naar u gelayaan ilaan nin kastoo rasuulka khilaafa waxay ka dhigan tahay nin dabkaa isku tuuray ilaan khilaafkaa uu khilaafay cidhibtiisa dambe naar buu ku dambayn haddaanu ka toobadkeenin ومعنى شهادة أن محمد رسول الله آيات كلا رسالة رسولك دليلك هو قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار يعني محمد رسول الله أي ألو النبي محمد ورسولك إلهي أمضى صدري يعني شهادة دي رسالة دي سأي دليلوت قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وعد قلت نبي الله ضدك يوم رسولك إلا يدين صدري بان هي دمانتين جنكين يا إنسكين عربتين يا عجمتين ومعنى شهادة أن محمد رسول الله نبي محمد inuu rasuulkii alle u yahay qirista la qiraayo macnaheeduna waxa weeyi taacatuhu fii maa amar nebigu wuxuu dadka amray in laga yeelo lagu adeeco wa tasdiiquhu fii maa akhbar wuxuu ugu warramay in la rumaystoon la beenin waayo nebigu waa assaadiqu lmasduuq aladi laa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa hadalkiisu waa waxy marka dee waa in la rumeeyo oon la beensan wاجtinaabu maa canhu naha wzajar wuxuu diiday ee dadka uu ka reebayna in laga fogaado waanlaa yucbad allahu ila bima sharac ilaahayna inaan lagu caabudin wuxuu isagu jideeyey ee sunadiisa ku sugan mooye wax kale inaan lagu caabudin wixii nebiga ka sugnaaday mooye waxaa halkan ka cad inuu sheekhu ku fasiray shahaadada hahaada shahaadada risaalada nebi moxamed wuxuu ku fasiray bimuqtadaha wa laazimiha wixii ay shahaadadu keensanaysay ka laazimayey oo marka nebi moxamed risaalada loo qiro ee loo sugo ee la ictiqaado maxaa ka dhalanaya dee mar haddaad nebinimadiisii iyo rasuulnimadiisii rumaysay wuxuu kuu sheega da inaad rumayso wuxuu ku faray aad qaadato wuxuu kuu diida aad ka tagto ilaahay aanad ku caabudin wax dariiqiisa ka yimid oo sharcigii lagu soo dejiyey ku sugan mooye wax kale aanad ku caabudin waayo cibaadada ilaahay laba shardi un bay ku ansaxdaa oo ikhlaas in ilaahay keligii la caabudo iyo mutaabaca waxaa lagu caabudayaa sharciguu nebigiisa kusoo dejiyey inuu yahay alikhlaas walmutaabaca marka ikhlaaska waxa xambaarsan laba shahaadateynka qaybta hore shahaadati an laa ilaaha ila allah waa ikhlaasu lcibaadati lilahi waxdah mutaabacadana waxaa xambaarsan shahaadada qaybta dambe oo waxa weeyaan ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah waxay xambaarsantahay iyaduna mutaabacadii mutaabacadii bay xambaarsantahay washahaadateynka shahaadada qaybta horena waa ikhlaasu lcibaada qaybta dambe wa ana muxamadan rasuulullahna waa mutaabacadii oo nebiga in lagaga daydo oo cibaadadaad samaynaysaa ay tahay mid ku dhisan waxa weeyaan sharcigii nebi moxamed la yimid ee loo waxyooday wadaliilu salaati wazakaati salaada iyo zakada daliilkoodina waxa weeye waa arkaanulislaamkii uu tiriyey ayaa daliilkoodii uu ku marayaaye iyo wa tafsiiru tawxiidi salaada iyo zakada daliilkoodii iyo tawxiidka tafsiirintiisi iyo caddayntiisiina waxay tahay qowluhu tacaala hadalkii alla uu yidhi وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إلهي وحيولي وما أمروا لما أمر ضدك إلا ليعبدوا الله إلهي إني عابدان موية وحكلا لما أمر مخلصين حال أيين كوي أبر احتري له الله الدين أي طاعة طاعة إي عباداتك يقو إلهي أبر احتري حنفاء حال أيهين kuwii ka soo leexanaya shirkiga iyo diimaha baatilka ah una soo leexanaya tawxiidka iyo diinta islaamka xaqa ah waayo xunafaa alxaniif aslulxanaf waxaa la yidhaha luqada carbeed waa almayl marka xaniifku waa almaa'ilu min ashirki ila altawxiid wa min aladyaani albaatila ila diini alislaami alxaq weeyaan xaniifku marka xunafaa xaal ay yihiin kuwii ka soo leexanaya diimaha baatilka iyo shirkiga una soo leexanaya tawxiidka iyo diinta xaqa ah ama xunafaa'a xaal ay yihiin kuwii toosan ee diinta xaqa ah ku toosan wa yuqiimu salaa iyo salaadda inay oogaan yacni lama amrin ilaa inay ilaahay caabudaan mooyaane iyagoo daacada u baraxtiraya oo wa yuqiimu salaata salaada ay oogaan oo wayu'tu zakaata sakadana ay bixiyaan wadaalika kaasi oo ah ilaahay keligii in la caabudo oo salaadana la oogo zakadana la bixiyaa diinu lqayima ay diin lmustaqiim diintii toosnayd weeyi waa diintii toosnayd ee waxa weeyaan qayimka ahayd weeyi aayaddu waxay u daliil tahay kow salaada iyo zakada oo lala yimaada dee inay waxa weeyaan tahay min arkaan alislaam cibaado ilaahay loogu dhowaado oo weynna inay tahay oo dee wayuqiimu salaata wayu'tu zakaa waxaa kaloo aayaddu ay fasiraysaa tawxiidkii oo waa maxay tawxiidku wa ila liyacbudu allah mukhlisiina lahu diin daacada alle in loo baraxtiroon cid kale lagu lamaanayn wa daliilu siyaami soomka daliilkiisuna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun yacni daliilka waajibnimada salaadii iyo zakadii waynu soo hormarinay daliilka waajibnimada soomku inuu waajib yahay daliilka u daliilkiina waxa weeye oo weliba waajibaadka islaamka waaweyn inuu ka mid yahay iyo arkaanulislaamka shanta ah qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo kutiba calaykum asiyaam soomkaa laydinku faral yeelay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidii loogu faral yeelay kuwii idinka idinka horreeyey oo maxaa soomka laydinku faral yeelay lacallakum tattaquun waa xikmadda iyo sirta ku jirta faral yeelidda soomka waa lacallakum tattaquun likay tattaquu si aad allah subxaanahu wa tacaala uga cabsataan walidaalika soomkaagu soom maaha haddaanad ilaahay kaga baqan hadday calooshaaduni soonto oo afkaaga iyo adinkaaga waxaa doonto aad ku samayso dee soomkii la rabay ma aha walidaalika nebigu waa kii lahaa sala allahu calayhi wasalam man lam yadac qawla zuuri waalcamala bih falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah qofkaan hadalka beenta ah iyo ku dhaqankiisa iyo xumaanta aan isaga tegin ilaahay dan kama leh iyo muraad soona waxa weeyaan soomkiisa ama ha sooma ama yuu soomin macnaha waxay ka dhigan tahay soomkiisu soom qiimo leh ma aha marba haddii u diidi waayo xumaanta iyo xaaraanta walidaalika waxaa la yidhaha soomka dhabti ihi waa soomka qofka xubnihiisu ay wada soomaan indhahaagaa soomaya oo xumaan ku eegi maysid dhagahaagaa soomaya oo xumaan ku maqli maysid carabkaagaa soomaya oo xumaan ku hadli maysid calooshaadaa soomaysa oo cuntadii iyo cabbitaankii cuni maysid xubintaadii taranka ayaa soomaysa oo waxa weeyaan dee shahawaadkii iyo jimaacii samayn maysid wa daliilulxaji xajka daliilkiisuna daliilka yacni waajibnimada xajka u daliilkiina waxa weeye qowluhu tacaala hadalku alla yidhi korreeye walilaahi cala annaasi xiju lbayt man istaطaaca ilayhi sabiila waman kafara faina allaha haniyun cani alcaalamiin waxa uu rabbi yidhi walilaah ilaahay waxa u sugan uu alla ku leeyahay cala annaasi dadka dushooda rabbi wuxuu ku leeyahay oo waajib iyo xaq uugu leeyahay xiju lbeyti beytkiisa xurmada leh inay u qasdaan oo u xajaan ayuu alla ku leeyahay dadka yuu ku leeyahay dadku waa caame man buu ku leeyahay waa laga bedelay bedel baa la yidhaha bedelu bacdin min kul waayo annaas caam bay ahayd oo cid walba way ku dhacaysa ama kan amaha karin laakiin waxaa laga soo khaas yeelo oo laga bedelay ciddii waajibka uu ku rumoobayey oo almustadiic ka kartida u leh marka wuxuu rabbi yidhi man buu ilaahay ku leeyahay xajkaa waajibka ah kaasoo istataaca kara ilayhi xajkaasi u kara xaggiisa sabiila wadda ahaan ibnu cabaas iyo kayrkii siday ku fasireen azaad waraaxila gaadiidkuu ku gaadhayey iyo sahaydiisii haddaanu gaadiidba u baahna inuu dareema ka yahayna waxa weeyaan dee xajkii intaa uu gudanayo dee zaadkiisii iyo wixii uu ku xajilaa inuu haysto wuxuu rabbi yidhi waman kafara ruuxa gaaloobana ee waxa weeyaan xajkii isagoo karaya loogu taag waaye ilan kufrigu nicmadii ilaahay ood ka kufrido waxaa ka mid ah adoo xooggii iyo xoolihiiba haysta inaad tegi weydo waman kafara ruuxa ka gaalooba ee isagoo awooddii maalaha maalka iyo tii jidh ahaaneed bahaye loogu taag waayo fa ina allaha ilaahay haniyun kii ka deeqtoomay weeyaan u baahnayn cani ilcaalamiina caalamiinta oo dee ilaahay waa hani oo kuma baahna ilaahay waa haniya adaa faqiir oo u baahan waxay culimmadu tilmaamaan waxaa laga qaadanayaa waman kafara fa ina allaha haniyun cani ilcaalamiin in xajka iyadoo la karaya in laga taga ay kufri tahay waayo waman kafara baa layidhi fa ina allaha haniyun cani ilcaalamiin ilaahay kuma baahna laakiin kufrigaasi ma aha kufrun mukhrijun cani ilmilla kii xerada islaamka lagaga baxaya ma aha waayo kufrigu wuxuu leeyahay asqar iyo akbar kufri naaqil cani ilmilla iyo ku hayru naaqil ah marka kufriga aayaddan lagu sheegay maaha kii weynaayo qofku xerada kaga baxaye waa kufri camali ah oo qofkii dee faasiqunbuu noqonaya waayo jumhuur lculamaa sidaasay qabaan cabdullahi ibnu shaqiiq muxuu lahaa kaana asxaabu rasuuli illah laa yarawna shayan min alacmaali tarkuhu kufrun hayra salaa cabdullahi ibnu shaqiiq wuxuu lahaa asxaabta nebigu shay acmaasha ka mida ka tegista laga tago gaalnimo weyn umay arki jirin salaada mooyaane salaadunbuu ka soo reebay oo taynu tilmaanay ah in iyada lafteeda culimadu ay laba qowl ku leeyihin o isku khilaafsan yihiin marka calaa kullin kufriga halkaa lagu sheegay maaha kii weynaa waayo qofku xajka inuu ka tago xataa hadduu karayo xerada islaamka kaga bixi maayo laakiin faasiq ayuu ku noqonaya walilaahi ilaahay waxa u sugnaado cala annaas dadka dushooda ugu suganoo ilaahay dadka uu ku leeyahay xiju lbeyt beytkiisa inay u xajaan oo u qastaan man buu ilaahay xajka ku leeyahay annaas baa laga bedelay ilan dadka kuma wada lahaae mustadiicun buu kuleeyahay man baa ilaahay xajkaa ku leeyahay qofkaasoo istidaaca kara ilayhi xajkaa xaggiisa u kara sabiila wadda ahaan xagga waddada oo sahaydii iyo gaadiidkii iyo nafaqaadkiisii karaya macnaha kaa kartida iyo awoodda uleh mustaiica ah ayaa ilaahay xajka ku leeyaho uu ku waajibiyey kan kale dee waajib kuma aha ilaa uu karo waman kafara ruuxa gaaloobana fa ina allaha alla haniyun kii ka deeqtoomay een u baahnayn weeye cani ilcaalamiin caalamiinta oo dhan ilaahay waa ka deeqtoomay oo uma baahna iyagaa u baahan rabbi wallahu aclam